dowladda xabashida Itoobiya ayaa sheegtay in dhul hor leh isku fidin doonaan oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo mar kale marmarsiyo kaga dhiganaysa inay adkeynayso difaaciida ammaanka gudaha hadalkan ayaana laga soo xigtay mas-uul hore oo ka tirsanaa dowladda xabashida haddana ah xubin dowladda Itoobiya la shaqeeya mas-uul Itoobiyaan ayaa mar kale ku celiyey in dowladda xabashida Itoobiya ay mar kale ag difaac ka dhisan doonto Soomaaliya la taliyaha abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo lagu magacaabo brock ayaa sheegay in dowladda itoobiya dhulka soomaaliyeed ay ka samaysanayso qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton kilomitir oo qad cagaaran ah oo ay ka ilaashato ammaankeeda gudaha gobolka gedo iyo qaybo ka mid ah dhulka uu ka aramiyo maamulka la baxay koonfur galbeed ayuu ku tilmaamay inay qayb ka yihiin dhulka ay saldhigyada ka dhisanayaan iyo qayb ka mid ah dhul ku yaala gobolka hiiraan ayuu sidoo kale xusay inay jaran doonaan waxgaradka haldoorka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay inaysan awoodin in itoobiya tallaabo ka qaado hadalka afka beerkiisa ahna ay warbaahinta ka sheegaan oo keliya